الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال باب القراءة وعوبة يا قراءة كين قراءة كو أما مضاربة midkiina daraha la yidhaahdee waxa weeye in qof xoolihiisii u dhiibo qof kale si ugu shaqeeyo ribaxa iyo faa'iidihii wixii ka soo baxaana dhexdooda u noqdo markaa min alqardi ayaa laga keenay oo bimacna alqadci jarida waxaa markaa loogu magacaay caqdigan dee ninkan xoolaha leh ayaa qofkan ka shaqaynaya qayb xoolihiisii ka mida u jaray si ugu tasarufo hadhowna qayb ribixii iyo faa'iidadiia ayuu u jarayaa waxaa kaloo markaa lagu magacaabaa mudaaraba le'annahu mid waliba waa tasarufaya oo sahmi ayuu ribixii markaas ku yeelanayaa markaa dee waa qorridashada mid waliba uu qoriga ku yeelanayo ribixii baa loogu magacaabayaa mudaarabo iyo maya min adarbi ayay ka timi oo bimacnaa socdaalkaa dhucdiisa la socdaalayo le'anno dee waa lala socdaali jiray xoolaha oo siiba qoladii markaa reer maka ayaa midkood markaa u dhiibi jeekale xoolo si uu markaa shaam iyo yaman iyo dhulkaas uu ula qabto oo markaa uu ilaahay fadligiisa ugu raadsado iyo ribix isagoo markaa weliba qayb ribaxa ka midana ku qaadanaya markaa taas ayaa la yidhaahdaa rib yani mudaaraba ama qiraad la yidhaahdaa sharcanna waxay yidhahdeen waa caqdun cala naqdayni liyatasarafa fi liyutasaraf fihi bilbayci washira ala ana ma yaku cala ana ma yakunu fi dalika min ribxin yakunu bayna almaliki waalcaamili xaqiiqadiisu waxa weeye waa caqdi iyo heshiis lacag lagu heshiinayo o lagu gelayo si markaa iib iyo wax soo soo sii iibid iyo soo iibsi loogu tasarufo wixii ribix iyo faa'iide ka soo baxaana uu dhexdooda noqdo way ama kala badhaan ama saddex meeloodoo meel ama afar meeloodoo meel waxawaasana aayadda qur-aanka ee alla leeyahy laysa calaykum junaaxun an tabtaquu fadlan min rabbikum wax dembi korkiina maahani inaa fadli rabbigii xaggiisa ka ahaaday aad dalabtaan oo weliba acmaashii xajka markii la gudanayay inaad ribix iyo faa'iide ku raadisaan khiraadkana waxaa ku sugan dee ilaahay fadligiisii oo la raadinayo iyo macaash weliba la raadinayo ayaa ku sugan waxaa kala daliishadeen asar isnaa abu nucaym uu dalaa'ilka ku soo arooriyey oo in khadiija yacni xoolaheedii nebiga markaas ay mudaarabo kula gashay si uu shaam ugu safro oo addoon ay lahaydna markaas ay raacisoo maysaro loola jiray inuu ugu shaqaynuu u khidmeeyo awgeed waxaa kaloo asar kaloo imaamu tabaraani isra mucjam alawsadka uu ku warinayo bayhaqina sunan kubraaga uu ku warinayo lala dacifiyey sanadkiisa cabbaas ayaa wuxuu marka uu xoolo u dhiibo mudaarab ahaan qof ugu dhiibo wuxuu shardin jiray inaanu bad la marin inaanu tog la degin inaanu wax beer qoyan la ku iibinin hadduu sameeyana inuu markaa damaanayo marka waxay leeyihiin nebiga ayaa arrinkaa loo kor yeelayoo waa banneeyo waa ogolaaday saxaabadii rasuulkuna waxay markaas isku ijmaaceen oo ay ku kulmeen arrinkaa bannaanidiisa ayay ku kulmeen oo markaa waxa u looga qiyaasanayaa musaaqaadkii dee dhirta markaas lagu gelayey waraabta geeda heshiiska lagu gelayey waxa kaloo iyadana loo daliishaday ama yacni iyadana tilmaamaysaa dee xaajada iyo baahida ayaa iyaduna keenaysa oo dadkiiba u baahan leanna waxaa la arkaa cid xoola haysa inaanay sidii ay u rogrugi lahayd waxuga soo saari lahayd aanay garanaynin ciddii markaa farsamada iyo shaqada garanaysayna inaanay markaas ayana xoolihii gacanta ku haynin labadaasaa markaa dhexdooda la ysaga faa'iidaynayaayoo kan xoolaha hayee la yuurada isuu yidhaahda garan la iyo kaa kale markaas isaguna wax garanaya shaqadii aan farsamo isaguna xoolihii haynin labadaasaa markaa dhexdoodii la ysaga faa'iidaynayaa arkaanta baabkana waa iska macruufo dee waa maaliga iyo caamilkaa qofka maaliga ee hantida leh iyo qofka caamilka ka shaqaynaya iyo maalkaa iyo xoolaha iyo camalkaa iyo ribixa iyo siiqadii ayay arkaantuna noqonaysaa wuxuu sheekhu yihi raximah llahu tacaala man jaaza qofku u banaanaado tasarufu taklifalkiisa filmaali xoola uu ku tasarufo saxa min waxaa ka ansaxaya caqdu lqiraa'ati qiraadka caqdigiisa ayaa ka ansaxaya walaa yasixu lqiraa'atu qiraadku mana ansaxo ilaa cala daraahimi wadanaaniiri daraahim iyo danaaniir ayuunbuu markaa ku ansaxaa walaa yajuusu ma banaana cala lmaqshuushi minhaa kii maqshuushka ay wax kale lagu qalday kuma banaana walaa yajuusu mana banaana ilaa calaa maalin xoole ayuunbuu ku banayay macluumi lwasni wasankiisa markaas la garanayo waxau sheekhu leeyahay qofka haddii uu bannaan yahay ciddii markaa heshiiskan wadagelaysay ee maaligii iyo caamilkii ah ayuu halkan nooga gelaya wuxu uhi qofka mar hadduu bannaan yahay xoolaha inuu ku tasarufo oo dee qof qaangaadha uu yahay oo qof caqlila uu yahay qof markaa xayiran oo maxjuur calayhina aan ahayn ee qof markaa tasaruf iyo takrifal maaleed u bannaan yahay waxaa ka ansaxaya caqdiga qiraadka inuu galaa wuu ka ansaxayaa ama kii isagu xoolaa lahaa ha ahaado ama kii markaa shaqaynayee loo dhiibayey midkuu doonaba ha ahaadee hadalkani markaa waxaa soo gelaya dee kii xoolaa lahaa iyo kii weliga ahaa ha ahaado aabbo ama awow ha ahaado ama wasiya mid loo dardaarmo helaado ama xaakimaad ama qayim ha ahaado kii markaa hanti iyo maal ka mas-uula midkuu doonaba ha ahaadeen waxaa kaloo sheekuu yidhi ma ansaxayo qiraadku daraahim iyo danaaniir ayuunbuu ku ansaxaa bimacnaa lacag ayuunbuu ku ansaxayaa ile xilligan lacagay awgii jiray daraahim iyo danaaniir bay ahaayeen markaa labadaasunbuu ku ansaxaa wax kalese ku ansixi maayo bay ka dhigan tahay oo inuu ku ansaxayo daraahim iyo danaaniir waa ijmaac oo culimmadu way isku waafaqsan yihiin inaanu wax kale ku ansaxaynin waxyaalaha markaas ee mutaqawimaadkaah iyo waxyaalaha dawaatul amhaalkaah iyo inaanu ku ansaxaynin waxay leeyihiin qiraadkan dee waxaa shardi u ah xoolihii in raasumaalkoodii loo celiyo ha dhowto ribixana lagu qaybsado dee ha dhowto markaa raasamaalkii marka wax la qaybsanayo ama caqdigii la fasakho dee looma celin karaya baa la leeyahay haddii marka hore ama raashin u ahaa ama xoolo u ahaa ama addoommo u ahaa ama wax kale u ahaa suurtagal ma aha leannu shaygaan midliba lahayn ee curuud ahaa dee looma celin karo wixii masalan ahaana waxaa dhici karta in qiimihiisu xilligan caqdiga ay ka badato qiimihiisa xilligan la celinayo taana waxay keenaysaa inuu qofkan caamilkaahi qayb raasmaalkii camal la-aan ku qaato marka wuxuu ku ansaxa un bay leeyahay daraahim iyo iyo danaaniir ayuunbuu ku ansaxay bimacnaa lacag ayuunbuu ku ansaxa weeye weliba lacagtaasina waa inay tahay mid khaalisa waa inay tahay oo walaa yajuusu cala lmaqshuushi minhaa kiwi maqshuushka ahay wax kale ama naxaaso kale iyo waxyaalo kale lagu daray ee lagu khalday markaas kuwa banaana leanna waxa leey waxaan lagu daray ee markaa lagu qishiga lagu sameeyey ee lagu khalday haddii ay fidada iyo dahabka lagu daray haddii laga soo celi ha gaar ahaanteedaba kuma ansaxdeen dee mar haddii dahabkiiyo fidadii lagu darayna ayadana ku ansixi mayso waxaa kaloo sheekhu leeyahy walaa yajuusu ilaa calaa maalin macluumi lwasni waxa uu ku ansaxaa un maal wasankiisa la garanayo iyo sifadiisaba la garanayo xilliga caqdiga leanno waxa uu yacni caqdigani u ban yaallaa in la fasakho in xoolihii markaas sacdiyo marka hadhowba ribixii la kala qaadanayo ama marka la fasakhaba mar haddii aan la garanayn dee markan hore wuxuu ahaaba ayadana suurtagal maahe waa in markaa hore la garanaya hantidani wixii ay markaa ka koobnayd man jaaza qofku banaano tasarufu tasarufkiisu iyo tagrifalkiisu fi lmaali xoola uu ku tasarufo saxa minhu waxaa ka ansaxaya caqdu lqiraadi qiraadka caqdigiisa ayaa ka ansaxaya walaa yasixu lqiraadu mana ansaxayo ilaa cala daraahimi wadanaaniiri daraahim iyo danaaniir mooyaane walaa yajuusu mana banaano cala lmaqshuushi minhuma koodii maqshuushka ahaaye wax kale markaa lagu khalday ee wax kale markaa lagu sameeyeen dahab khaalisa ama fido saafiya aan ahayn kuma banaana walaa yasixu mana ansaxo ilaa calaa maalin ayuunbuu ka ansaxa macluumi lwasni miisaankiisa la garanayo walaa yasixu mana ansaxayo ilaa calaa juzin macluumin juz iyo qayb macluum ahoo la garanayo min ribxi faa'iidada ka mida mooyaane wain qaala hadduu yidhaahdo qaaratuka niyow heshiiskaasaan kula galay calaa ana ribxa baynana ribxu si uu dhexdeenna u noqdo jaaza waa banaanya wa kaana baynahumaa nisbayni laba nis ayaanu noqonaya waqiila waxaa laa yajuusu ma banaana wain qaala hadduu yidhaha calaa ana laka nisba ribxi saxa waqiila waxaa laa yasixu walawalu kaa hore ayaana adharu xoog badan ee wain qaala hadduu yidhahda calaa ana lia nisb in anigani sii sugnaaday lam yasixa ma ansaxayo waqiila waxaa la yasixu waa ansaxaya walawalu ka hore ayaana adharu xoog badan wain shurita liaxadihima haddii loo shardiyo ribaxa shay-in yakhtasu bi uu ku gaar noqon lam yasixa kaasi markaa ma ansaxayo waxau sheekhu leeyahay qiraadku kuma bannaano ama mudaarabadu heshiis lagu heshiiyey juz iyo qayb muu macluum ahoo la kala qaadanayo ribixa ka mida korkii mooyaane si kale kuma ansaxo oo masalan weliba juz-iyo lagu ogyahay oo qofka caamilka ah dee loo yeelayo oo la leeyahay masalan shaqee waxaad leedahay boqolkiiba yacni kala bar baad leedahay ama boqolkiiba saddex meeloo meel baad leedahay ama boqolkiiba afar meeloodoo meel ayaad yeelanaysaa in la yidhaahdo oo sidaa lagu heshiiyo mooyaane ma ansaxayo haddii la yidhahdo qofka shaqeeyun oon waxbaba loo yeelin ama haddii la yidhaahdo lacag go-an baad leedahay way lacagtaa go-an inay sooba bixin ayaa dhici karta ama wax badan inay soo baxaanoo wax yar uu ku yeesho qadarkaa lagu heshiinayana waa waxay ayuu ku heshiiyana isla gartaanuun waayo waa caqdi manfaco lagu gelayo waxay shabahdaa ujradii wax lagu kala karaysanayay iyo sidaaqii iyo ayay shabahdaa ayagu waa inay ka heshiiyaan laakiin waxaa la rabaa in juz-iyo oo la yidhaahdaa boqolkiiba yacni kalabar wixii faa'iida inoo soo baxa saddex meeloodoo meel afar meeloodoo meel shan meeloodoo meel markaa waa wax la garan karo hadday boqol kun u soo baxdo iyo hadday hal shilin u soo baxo dee nisbadeedii waa la garanaya saasumay u qaybsanayaan laakiin in la yidhaha intaasunbaad leeday masalan dadka qaar baa waxay sameeyaan qof baa loo dhiibaya ama sarible ama qof baa loo dhiibay waxaa la leeyahy kunkaa doona ku shaqeey aniga maalin walba shan iyo toban kun una sii dee inay soo bixiyo in kale yaa garanaya inay intaasi soo bixi yaa garanaya marka yani waxay noqonaysaa caqdi markaa faasida oo waxba kaba jiraala buu noqonaya hadduu qofku saa ku shaqeeyana qofkuna xoolihiisi buu yeelanayaa kanna waxa uu yeelanaya marka ujratu mathaal ayuu yeelanayaa ama hala ribxo ama yaan marka hala ribxin hadduu yidhahdo qaaratuka calaa ana ribxa baynana niyo waan qiraad ayaan kula galay si ribxu dhexdeenna u noqdo jaaza halkaa nisbaynidaa hore waa qalad darka yani nuskhada suyuudiga yani nisbaynidaas hore iyadu waa qalad wain qaala qaaratuka calaa ana ribxa baynana niyow heshiiskaasaan kula galay si ribixa iyo faa'iidadaas ay dhexdeena noqoto jaaza waa iska bannaan yahay wa kaana baynamaa nisbayni waxaanu noqonayaa laba qaybood unbuu noqonayaa oo mar hadduu yihi dhexdeenna ayuu noqonaya wixii inoo soo baxaa bimacnaa waxay ka dhigan tahay waa kala badhanaynaa shaygani waa inoo dhexeeyaa waa wada leenahay haddii la yidhaahdo dee laba qaybood baynu u leenahay oo masala hadduu yidhahda shay daartani gaadhigani waa inoo dhexeeya ama waa wada leenahay kalabadhun bay ka dhigan tahay qiil baa wuxuu leeyahay maya laa yajuusu ma bannaana leannahu waa dhexdeenna ayuu ahaaday dee labiyo hal iyo waynu kala badhanayna waa noqon karaa saddex meeloodow meel baad leedahay waad noqon kartaa saddex meeloodow labaad leedahay waa noqon kartaa in ka yar iyo in ka badanba waa noqon kartaa mar haddii aan la caddaynina wuu inoo dhexeeyaa un la yidhi ciwadkiiiyo wixii wax lagu kala qaadanaya ayaa majhuula waxay ka dhigan tahay yacni iyadoo la yidhaha nin shaygaa waan kaa iibiyey kun dahab iyo fida ayaan kaa iibiyey iibkuma ansaxaynin leanna waxay kala noqonayeen labadooda ayaan meesha caddayn hadduu se yidhaahdo waxaa kuu sugnaaday nisfa ribxi calaa ana laka nisfa ribxi qaradtuka calaa ana laka nisfa ribxi ribxa barhkii inaad yeelata ayaan kugula muqaaradooday saxa kaasi waa ansaxayaa leanno ribxani xoolahanay ka soo baxayaan waxay ahayd yacni dhammaantii inuu ninkani wada yeesho mar hadduu caabilkii wuxuuga shardiyey la garanayo dee waxaa soo hadhaynaa wuxuu ye waxaa yeelanaya isaga ila xoolahan ay ka soo baxayaan isaga ayaa lahaa mar hadduu yidhi aduu kalabarh baad leedahay aanu raacinay anna kalabarh baan leehay ee yidhi adunbaa kalabarh leh waa ansaxayaa kalabarhkaasu qaadinta soo hadhee dee ninkii la habaaleen qiil baa wuxuu leeyahy maya laa yasixu ma ansaxayo mar haddaanu caddaynin isna ribaxa wuxuu ku leeyahay ma ansaxayo walawalu adharu qowlkaa hore ayaana markaas xoog badanoo la raacaya leanno waxa weeye dee inta soo hadhay ila isagaa yeelay mar hadduu ninkanan caamilkanan waxba ku lahayna isaga wuxuu cayimay isagu intaysasubu yeelay inta soo hadhay raasamaalkana ninkii lahaa ayuunbaa markaas yeelanaya hadduu yidhahdo calaa anna liya nisfa niyow anigu kalabarh baan leh shaqee wixii ribixi noo soo baxa anaa kalabarh leh ma ansaxayo leannu nafdiisii unbuu ribixii bar u sheegay isagaana ribix iyo dee xoolahaba wada lahaa waxa soo hadhay marka inuu caamilku yeelanayaa kama cadda qiilo wuxuu leeyahay yasixu waa ansaxayaayo waxa lagu xambaaraya qiraadku siduu keenayey iyo ribaxa inay wadaagsanayaan mar haddii nasiibka midkood la caddeeyo dee kii kalena inta soo hadhay buu yeelanaya sida aayadda qur-aanka ilahi wawaritha wa abawaahu faliummihi thuluth haddii markaas ay labadiisa aabbo dhaxlayaan oo aan walaala jirin hooyadu thuluth bay qaadanaysaa aabbihiina lama sheegin macnuhu waxa weeye inta soo hadhayn aabbihii ayaa qaadanaya weeye walawalu ka hore ayaana adharu xoog badanoo inaanu markaa ansaxaynin leannu caamilku wuxuu wax ku mutaa waa shardi shardina meesha lama hayee ninkii isaga ayuunbaa isu sheegay oo markaa labada masalo waxa weeye marka hore ee uu yidhi tii caamilku intaasuu leeyahay aanu isagu isu sheegin way ansaxday leannu ribxu xoolahan ayuu ka soo baxay waxaan u keensanayay inuu dhammaan wada yeesho ninka xoolaha leh mar hadduu caamilkii wax la yaqaano uga shardiyay inta soo hadhay dee ninkii maaligii ahaabaa yeelanaya laakiin masalada labaad isagoo hantidii isagu wadale ayuunbaa haddana wuxuu sheegtay ribxii inuu kalabarh qaadanayo caamilkiina waxba uma sheegin caamilkiina waxba uma sheegin sidaa daraaddeed ayaanu markaa kaasi ku ansaxaynin walaa yasixu ma ansaxo ila calaa juzin macluumin juza garanayo min aribxia korkii marka lagu shuruutaba ayuunba ku ansaxaa fain qaala hadduu ila qaaratuka niyow qiraad ayaan kula galay calaa ana ribxa baynana ribxu inuu inoo dhaxeeyo darteed jaaza waa bannaan yahay wa kaana waxaanu ahaanay ribxi baynama dhexo nisfayni kala badh waqiila waxa laa yajuuz ma bannaana wain qaala hadduu yidhaha calaa anaka laka nisf waxaan kugula heshiiyey in aduu kala bar qaato saxa u ansaxaya waqiil waxa laa yasixu walawalu koorana hadharu xoog badan ee wain qaala hadduu yidhaahdo calaa anna liya nisfa kala bar inaad anigu yeesho faa'iidadii ku shaqee lam yasixa ma ansaxaya waqiila waxa la yidhi yasixu waa ansaxaya walawalu koorana adharu xoog badan wain shurita haddii loo shardiya buuhi sheekhu liaxadiha ribxu shay yakhtasu bihi ribixa shay uu ku gaar noqonayo lam yasixa kaasi ma ansaxayo oo masalan laba lacagayow buu u dhiibay wuxuu yidhi lacagta shandadaa ku jirta midna waa tashadada ku jira kuna shadadaasi ku jira kuna shadada adugu kunkaasunbaad faa'iidaysa leeday anna karaa leeyahay ama wuxuu yidhi maxaad ka shaqaynaysaa dee waxaan ka shaqaynayaa maryaha iyo raashidka iyo waxba aan samaynaya adiga faa'iidada maryaha unisi adna faa'iidada markaa raashidka qaado sidaas ayuu yidhi ma ansaxayo leanna waxaa la arkaa inaan markaa midkood kii uu ninkan uba sheegay inaan faa'iidaba ka soo bixin ayaa la arkaa ama midkood inaan laga faa'idin baa la arkaa dabeetana wuxuu keenaya inuu ama maaligii inta kii caamilka waxba laga waayo inuu maaligii markaa camalkii ninkan caamilkaa dee majaan iyo bilaashnimo uu ku qaato ama caamilkii xoolihii wixii ka soo baxay oo dhan inuu wada qaato ayadoon waxba ninkii maaligi ahaa aanu ka helin taasina waxay khilaafsan tahay dee qaabku u yaalay markaa qiraabku waa in faaidada la kala qaybsadaa wain shurida liaxadina ribxu shayan haddii loo sharday ikhtasu bi uu ku gaarigo lam yasixa ma ansaxayo wain qaala hadduu yidhaahdo qaaradtuka niyow waa kugula muqaaradooday qiraadka iyo heshiiskaasaan kula galay calaa an yakuuna ribxu kulluhu lii si ay faa'iidada dhammaan anigu aan u wada qaato oo kulluhu laka ama dhammaantiib inuu kuu sugnaado fasada alcaqdu caqdigaasi waa fasahaadaya ilaa annahu idaa tasarafa markuu tasarufo alcaamilu caamilku markuusa nafada tasarufu waa fulaya wayakuuna alribxu kulluhu dhammaantiina lirabbilmaali buu u sugnaa walilcaamili ujratu lmithli qofkan caamilkaana waxa u sugnaaday ujratumahaal ba u sugnaaday yacni dadka lamidka ay mushkaalada ay ku shaqeeyaan ay hawshaa kaga shaqeeyaan oo kale ayuu yeelanayaa wuxuu leeyahay sheekhu hadduu yidhaahdo waa laba masale ee ribi niyow qiraadkaasaan kula gelay hantidaasaan kuu dhibay inoogu shaqee ribixa dhammaantii iyo wixii ka soo baxana aniga leh ama adiga ayaa leh caqdigaasi wuu fasahaadayaa muxuu fasahaadayaa wuu xumaanayaa qiraadka iyo wadcigiisa iyo xaqiiqadiisuba waxay tahay in qofkani qofkan xoolo u dhiibo ribaxa iyo faa'iidada ka soo baxaysana nisba miawiya ama juajaa la yaqaano ay u kala yeeshaan markaa haddii la shardiyo midkood inuu ku gaar noqdo dee waa burayaayo wixii uu keenaya ama wadcigiisa ama xaqiiqadiisu ahayd ayuu markaa meesha ka saaray laakiin wuxuu leeyahay isagoo sidaa ku soconaya hadduu tasarufo caamilkii dee tasarufkiisaasi waa fulayayo masalan waxibiyo wax sii sameeyo leannahu idan waa la hayaa fasaadna kuma sugnaa ribaxa dhammaantiina waxaa yeelanaya ninkii xoolaa lahay milkigiisu bay ka soo baxday qofkan caamilkaahina wuxuu yeelanayaa ujratu mahaal buu yeelanayaayo ujratu mithli buu yeelanayaayo yacni dadka lamidka ahi shaqadaa uu qabtay oo kale waxay ku qabtaan mushaqada ayuu yeelanayaa lianno caqdi weeye musame lagu mudanaya hadduu saxiixay wixii la magacaabay baa la mudanayay mar hadduu fasahaadana ujratu mahaal ayuunbaa ka sugnaanaya sidii markaas ay ahayd ijaaradoo kaleba wain qaala hadduu idaa qaaradtuka niyo muqaaradasaan kula galay calaa an yakuuna ribxu kulluhu ribxu lii inuusaw kulluhu laka inuu kuu sugnaado sidaasuu markaa heshiiska kula galay fasada alcaqdu caqdigaasi waa fasaadaya waa xumaanaya ilaa annahu idaa tasarafa markuu tasarufo qofkii caamilkaa nafada tasarufu waa fulayaa wayakuunu ribxuna wuxuu noqon kulluhu dhammaantii lirabbi lmaali walilcaamili ka shaqeeyana ujratu lmithl ayuu yeelan fain dafaca hadduu dhiibo ilayhi isaga almaala hadduu dhiibo oo faqaala u yihaha tasaraf niyow tasaruf oo shaqee waaribxu kulluhu lii ribixa oo dhanna aniga ayaa wada yeelanaya fahuwa ibdaacun ibdaac iyo bilaashugu shaqayn weeye ee w oo laa xaqa lilcaamili fiihi qofkan caamilkaahi waxaquu yeelanayaa ma jiro wain qaala yatasaraf ni tasaraf hadduu yidhaha waribxu kulluhu laka ribxoo dhanna adiga ayaa leh fahuwa qardun kaasi amaah ayuu noqonayaa masaladan iyo masalada hore yay iskaga kaa qaldamin taa hore qaaratu kalay ahayd qiraadkii baan kula galay buuhi saasaan kugula galay qiraadkii bariga halkaasuu ku fasahaaday laakiin hadda wuxuu leeyahay tasaraf niyow tasarufoo bal xoolaha wadwad ribixa dhammaantiina anigaa iska leh ama ribixa dhammaantii adiga ayaa leh labadaa masale wuxuu leyihi marka uu yidhahdo tasarufoo ribixa dhammaantii aniga ayaa leh ibdaac bay noqonaysaa ibdaacuna waxa weeye waa bilaash uu shaqayn baynu odhan karnaa ibdaac waa bidaacatu lilmaaliki ribxuhaa lilmaaliki ribxuhaa waa bidaaca iyo alaab ribxeeda uu maaliku yeelay caamilkuna wakiil mutabarica uu yahay waa daa'ifa min almaal bayna luqu yabcasuhaa liltijaara u dirayo tijaaro ayaa la yidhaahdaa marka ibdaac waa bilaash uu shaqayn bay noqonaysaa wax caamilku uu yeelanayaana ma jirto hadduu yidhaahdo tasarufoo ribixa dhammaantii adigaalana qardi iyo amaah bay noqonaysaa mar hadduu yidhaha xoolahan ku shaqee wixii ka soo baxana adiga ayaa leh waxay ka dhigantay inuu amaahiyey ilaa lafdigii qiraadna muu isticmaaline leanna waxay leeyihin lafdigan tasaraf waxay suurtagalay muxtamil ku tahay jihat lqiraad inuu leeyahy u tasaruf iyo jiho kale inuu leeyahay u tasaruf waxaana markaa la xidhiidhay wax midkooda aa yacni saafi uga dhigayoo xuuggiisi baa la qallibay oo tasaruf waa ribax oo dhan anigaa le dee macnaha intaa igu tabarruc bay ka dhigan tahay tasaruf waa ribax oo dhan adaa yeelanaya waanku amaahiye bay ka dhigan tahay waxay ka dhigantahay baa la yidhi waanku milki siiyey haddii la yidhaahdo hibana waa suurtagal iibna waa suurtagal hadduu ciwadka la cadhoodha waanku hibe waanku yani waanku hibeys waan ku hibeeyey waxaasoo intaasaan kugu hibeeyey waxay noqonaysaa bayc bay noqonaysaa oo caqdigii markaa wax kale ayaa lafdigii raacay waana wax yacni ujre iyo mushraayada oo uu yeelanayaana ma jirto sidaa markaas aynu sheegnay qowlkaasun baanu markaas sii xoojinayaa imaamu nawowi markaa tasixu tambiha wuxuu leey waa anahu idaa qaala qaaratuka waribxu kullu lii falaa ujrata lixamid eeg hadda xataa hadduu wuxuu imaamu nawowi sii xojinay hadduu yidhaahdo in waan qiraad baan kula galay oo xataa masaladii hore ee uu leeyahay caqdigu waa fasaaday ayaa wuxuu leeyahy wax liyaaliyo wuxuu leeyahayna ma jirto wa annahu idaa qaala qaaratuka waribxu kulluhu lii falaa ujrata lilcaamili qofkan caamilkaahi wax ujraahu yeelanayaa ma jirto ilan isagii ayaa markaa wakiil mutabarica ayuu markaa iska noqonaya oo waa masaladaa hore wain qaala hadduu yatasaraf waribxu kulluhu lii fahuwa ibdaacu weeye laa xaqa lilcaamili fiihi caamilku xaq kuma leh wain qaala hadduu yatasaraf waribxu kulluhu laka ayuu ku sugnaday fahuwa qardun amaha ayuu noqonaya walaa yajuusu mana banaana ilaa cala tijaarati tijaara ayuunbuu ku bannaan yahay qiraadku fii jinsin jinsi lagu tijaareeyo yacumu oo caam noqonaya wujuudu helitaagiisu ee fain callaqahu hadduu ku xidho calaa maa laa yacumu waxaanu caam noqonaya wujuudkiisu ow calaa an laa yashtaria inaanu ka iibsanin ilaa min rajulin nin mooyaane bicaynihi laf ahaantiisa kaasuu ka iibsan wuhi lam yasixa ma ansaxayo walaa yasixu mana ansaxayo ila an yucqada fi lxaali hadda in la caqdiya mooyaane fain callaqahu calaa shardin hadduu ku xidho lam yasixa ma ansaxayo ee wain caqadahu ilaa shahrin hadduu ku caqdiyo calaa an laa yabiica bacdahu inaanu waxba iibinin lam yasixa ma ansaxayo wen caqadahu ilaa shahrin hadduu ku caqdiya calaa anlaa yashriya bacdahu inaanu dabadin waxba iibsanin saxa waa ansaxayaa waxau sheekhu leeyahay qiraadku wuxuu ku ansaxaa uun tijaaro iyo ganacsi laga tijaaraysanayo shay wujuudkiisiiyo helitaankiisu uu caam yahay sida raashingii sida maryihii sida xoolihii iyo wixii la mid a horta tijaarada dee qiraadka markaas waxaa loo jideeyey ruksad markaa lagu rusaya baahida qofkii xoola haysay ee aan ku shaqayn garanaynin iyo kii markaa shaqada galay ee xoola haysanin inay markaas ribix iyo faa'iido ganacsi ku helaan markaa qofkii aan isagu aan garanayne markaa ribix ku soo saari karayna dee maqsuudkii waxaa is leeyahay ilaa inuu qof kale markaas u dira mooyaane oo weliba hadduu kiraysana dee jaala ayaa ciwadkii gelaysaa midda labaad waxaa laga lagu gelayaana dee shay caam ah oo tijaara markaas ay ka xasilayso ku xasilao ti ribix iyo faa'iide laga filanayo waa inuu yahay ila haddii kaloo la yidhaahdo masalan waxaanu heshiis kugula galnay fa yacallaqu calaa maa laa yacum waxaan caam ahayn masalan khudaaro go-a ama masalan waxyaalahan macaadinta ee dhulka laga soo saaro oo dee laga yaabo see lagu helaaba inay adag tahay ama xoolo uu sifo iyo tilmaan gaara u sheegay dee ninkani wuu daalayaa uune waxaa yacni aan caamka ahayn inaan markaa waxba ka soo bixin ayaa la arkaa fainacallaqu calaa ma la yacum ow calaa an laa yashri ilaa min rajulin bicayni wuxu uhi ninkaas un wax ka soo iibso carabka halkaa jooga ama hindiga halkaa jooga kaasu waa inaad ka soo iibsataa lam yasixa leanna maqsuudkii caqdiga ayaa meesha markaa ka baxaya oo waxaa la arkaa ciddaa uu leeyahy wuxuun ka iibsa wuxuu u baahnaa inaanu kama helin waxaa dhici karta nin sixir markaas adagoo wax walba agtiisa u qaali yihiin inuu yahay baa dhici karta dabeetana qofkii xanibaad ayuu u geysanayaa caqdigan qiraadku waa inuu munajaz yahay mucallaq waa inaanu noqonin markaa ma ansaxayo in hadda caqdiga heshiiskaa la galo oo la yidhaahdo qofkii tasarruf mooyaane hadduu laakiin shardi ku xidho oo yidhaahdo heshiiskaas ayaynu gallay bishardi waa inaad yacni xilligaasun aada shaqo gashaa ma ansaxayo maxaa yeele caqdigan meelo badan iyo waxoogay jahaala ay kaga jirtaayo ma banan caqdiga mar hadduu ciwad ka laasimayo in shardi lagu celo sidii ijaarada oo kale ma bannaana raasumaalkiisa haddii laga jaahil noqdo iyadana waa ku burayay ciwadkii haddii markaas ihaam galana isagoo ribixii waa ku buraya markaa kuma bannaano shardi in lagu xidhaa hadduuse hadda waa aga xaggii tasarufkii hore hadduuse yidhaahdo caqdigii qiraadka waa kula galay ilaa bil dabadeed bishaa waxaad iibisaayay jirin lam yasixa leanna wadciga qiraadka loo sameeyeyba waa inuu qof waliba ribix wuxuu lahaa u ogaado marka xoolihii la wada iibiyo la wada lacageeyo dee hadduu yidhaahdo markaas ha iibinin bishaa dabadeed waxaa dhici karta wixuu alaab ku jira oon weli lacagaynin inay bishiiba ku dhammaato taasina markaa caqdiga muqtadihiisii iyo wuxuu keensanaya ayay khilaabaysa waa burayaa hadduuse caqdiga kula gala ilaa bil bishardi xilligan wax dambe ha soo gadanin eegtani hadda waa iibka hore waxa weeye waxaad hayse ha iibinin taa iyada waa la diiday laakiin bishaa dabadeed waxaad dambood soo galataa ayay jirin waxaad markaas sii iibsoodan oo lacagaysa mooyaane saxa waa ansaxayaa leanna waa caqdi jaahisu tarafeyn xilli alyaaliyo xilliguu doono ayuu kan caamilkiina ka bixi karaa kana ka bixi karaa mar hadduu yidhaha bishaa dabadeed wax dambe ha soo iibinin waxaad sii iibsoodan oo lacagaynaysa mooyaane ayada waa ansaxayaa walaa yajuusu ma banaana ilaa cala tijaarati tijaaro iyo ganacsi ayuunbuu ku banaanyay fii jinsin laga tijaaraysanayo jinsi iyo wax yacumu u caam yahay wujuuduhu helitaankiisu iyo jiritaankiisu fain callaqahu hadduu ku xidho calaa maa laa yuclamu waxaan la garanaynin sidaas ayuu malaa'ika laleeyahay laakiin waxaa ka wanaagsan calaa maa laa yacummu sidaa ku sacda yacni hardiisa ku dhigto calaa maa laa ya- yacum waxaan caam ahayn oo aan si caama loo helaynin ama meel aanu markaas ku badnayn hadduu yidhahdo xariir dee xariir halkee laga helayaa xariiruu ka gacasa hadduu yidhahdo calaa maa laa y- alaa wain fain callaqu calaa maa laa yacum aw calaa an laa yashtariya inaanu soo iibsanin ilaa min rajulin bicaynihi nin lafdiisa bay cid kale inaanu wax ka soo iibsanin lam yasixa walaa yasixu man asaca ilaa an yucqada fi lxaali hadda in caqdiga la gala mooyaane fain callaqahu calaa shardin hadduu ku xidho lam yasixa ma ansaxayo haddii uu markaa shardi uu ku xidho uu yidhahdo markaa shaygaasaa noqda ama markaa ciddaasi timaado ayaynu markaa heshiiskaa gelaynaa wain caqadahu ilaa shahrin hadduu bil ilaa bil caqdiga la gala calaa laa yabiica bacdahu dabadii inaanu bishaa dabe waxba iibin lam yasixa ma ansaxayo ee wain caqadahu ilaa shahrin hadduu bil caqdiga kula galo calaa laa yashtariya bacdahu inaanu waxba soo iibsanin bishaa dabadeed saxa waa ansaxaya wain sharada hadduu shardiya calaa an yacmala macahu inuu la shaqeeyo rabulmaali ninkii xoolaha lam yasixa ma ansaxayo ee wain sharada hadduu shardiya calaa an yacmala macahu ghulaamuhum lirabbi lmaali yacni addoonu ninkan xoolaha leeyahay saxa calaa daahiri lmadhabi waa ansaxaya waqiila waxaa laa yasixu ma ansaxayana waa la yidhi waxau sheekhu leeyahay haddii uu shardi ka dhigo niyow xoolahan qabo inoogu shaqee bishardi waa inaan anna kula shaqeeya ma ansaxayo leanno qiraadka xaqiiqadiisa iyo wadcigiisu waxa weeye in ninka xoolahanna xoolo keeno ninkan caamilkiina camalka keeno inuu ninkii xoolaha lahaa labadiiba isku darsadaa waxay anfinaysaa muqtadihiisii leannahu ribixi ba qaybna camalku ku qaaday qaybna xooluu ku qaadanayaa waxa kaloo aan ansaxaynin inuu yacni muraajaco inuu yidhahdo wax kastood iibiso yacni waa inaad ila socodsiisaa markaad siibanaysa waa inaad la socodsiisaa ama ninkaa waa inaad la socodsiisaa tadyiiq tasarufkii lagu gelinayo ayaa ku sugan xoolahaanu ku hayna kolba wixii aad iibinaysa waxaad siinaysaa noo noo yacni ee uu naga qaadna ayada waa la mid hadduu isa shardiyo inuu la shaqeeyo ghulaamun lirabbilmaali yacni addoon uu leeyahay ninkan xoolaale addoonkaasi ha kula shaqeeyo oo ha kuu khidmeeyo ha ku caawiyo ama wakiiluu leeyahay saxa calaa daahir madhab waa ansaxayaa leannu addoonkani waa xoolo uu leeyahay dee xoolihiisii inuu qayb ka mida xoolihiisii taabic uga dhigaa way bannaan tahay qiila wuxuu leeyahay laa yasixu ma ansaxayo oo camalkan addoonku camalkii sayidka unbuu la mid yahay mar hadduu xoolihiisii yahay waa isla midoo ma bannaano kaasina wain sharada hadduu shardiyo calaa an yacmala macahu inuu la shaqeeyo rabulmaali lam yasixa ma ansaxayo ee wain sharada hadduu shardiyo an yacmala ghulaamun lirabbi lmaali addoon uu leeyahay ninka xoolaali saxa cala daahiri madhabi waa ansaxaya waqiila waxa laa yasixu ma ansaxayo wa cala alcaamili waxaa kusa an yatawallaa binafsihi naf ahaantiisa inuu u tawaliyo maa jarat alcaadatu caadadu waxay ku durartay an yatawallaahu inuu markaas tawaliyo wa an yatasarafa wa an yatasarafa calaa wajhi lixtiyaati ixtiyaad iyo dadaal wejgeed oo falaa yabiicu waa inaanu iibi oo fala yabic ama fala yabicu iibin maayo biduuni samanin misli walaa bisamanin mucajalina ku iibin maayo ilaa an yu'dana lahu fi dalika kulli kaa dhammaantii in loo fasaxa mooyaane fain ishtaraa maciiban hadduu soo iibiyo shaycan isagoo ra'aa shiraa'uhu uu arkay iibsigiisa jaaza waa banneeyey wain sharaa shay-an haddii uu markaa wax soo iibsado calaa annahu saliimun inuu bad qabo fakharaja maciiban isagoo caybaysan u baxo habata lahu lkhiyaaru khiyaar ayaa u sugmaya wain ikhtalafa hadday iskhilaafaan weyse wa rabulmaali fi raddi bilcaybi caamila maa fiihi lmaslaxa waxay maslaxaddu ku sugan tahay ayuu markaa samayn waxau sheekhu leeyahay qofkan caamilkaa waxaa laga rabaa nafahantiisa inuu u qabto waxay caadadu ku dareertay qabashadiisa dee masalan xoolihii hadday masalan maryo iyo hadduu ka shaqeeyo maryihii kala bixiyo inuu markaa tuso inuu markaa iibiyo inuu yacni lacagtii qabto inuu m wixii dhudhumiyo inuu wixii la miisaami karayo inuu miisaamo yacni wixii uu qaban karayo qofka caadada ay ku dareertay qabashadiisa waa inuu qabtaa oo wuxuu isagu qaban karayo dee waa inaanu cid usoo kiraynin wixiise aanu qaban karaynin ama caadado aanay ahayn markaas inuu qabto dee waa usoo kiraynaya markaa ciddii qabanaysay waxa kaloo ayana laga maarmaana inuu u tasarufo weji ixtiyaad iyo dadaal ku jiro oo masalan shayga uu iibinayo waa inaanu dee samarilmithli shayga la midkaa lacagtii la siin jiray wax ka badan yacni wax ka hooseeya waa inaanu ku iibinin oo shayga boqol oo dollar la siiyo dee shan iyo laba iyo hal iyo waa laga waa yani waa ka dayn karaa laakiin labaatan ama soddon inuu ka daayo ayaa ma bannaan shayga iibsanayo lafteeda inaanu qabni faaxisha ku iib iibsanin taban iyo lacag mu'ajalana waa inaanu ku iibinin ila wixii waa ammaanahaye waa inaanu markaa cid abaahinin ee waa inuu markaa naqadun wax ku iibiyaa leanno maal hayri ayuu ku tasarufayaa oo biidnihi buu ku tasarufayaa si markaa ixtiyaad iyo daal ku jira umuu tasarufayaa si wakiilka oo kale ilaa in loo idmo arrinkaa mooyaane masalan innagoo kale dee amaahdu iyo in wax la sii qaato oo haddana la keena waa wax aada iyo aad xadin oogu badan haddii markaa dee taa laga sii wada hadlo idan loo helo iyadu markaa way iska bannaan tahay oo qofkii idmo leanna markii horeba xaqiisa darteedna loo diido mar hadduu isagu idmay waa iska bannaan yahay hadduu shay ceebaysan iibsigiisa u arko oo laga faa'iidayo dee wuu iibsan leanna qasad waa in ribx leeraan shaygana in ribx laga helayo shay yar dagan buu arkay oo ceeb laga ordayo isaguna wuu xogay ama hadduu yar hagaajiyo ama meel kala geeyo inuu ka faa'iidayo waa iibsan karaa hadduu shay u iibsado inuu yahay saliim mid bad qaba oo shaygii dabeedna shay ceebaysan noqdo khiyaar buu leeyahay oo markaas inuu celiyo ayuu markaa leeyahay inuu celiyo ayuu markaa leeyahay oo ciddii ilahayd uu ku celiyo leannu hantidii isaga ayaa hayaa oo mas-uuliyadeen markaa ka saaran tahay markaa inuu celiyo ayuu leeyahay haddaba hadday isku qabtaan ninkii maaliga ahaa iyo caamilkii baa isku qabtay in ceeb lagu celiyo oo wuxuu leeyahay ninkii caamilka mase waan celinaya kana wuxuu leeyahay celini ama celi buu leeyahay kana waan daynayaa buu leeyahay caamila maa fiihi lmaslaxa waxay dantu ku jirto haddii sheegaya shay wax laga helaya yahayna waa la dayn haddii shay aan waxba laga helaynu yahayna waa la celinoo hadba waxaa la eegi uun dantu iyo maslaxaddu siday ku jirto ayuunbaa la eegi wa cala alcaamili waxa caamila korsaday yatawallaa binafsihi inuu u qabto maa shay ijanat alcaadatu ay ku daratay an yatawallaahu inuu qabto wixii caada ahaan aan u qabanna dee mushaqaayadda maalka ayaa laga bixinaya wa an yatasarafa waa inuu tasaruf calaa wajhi lixtiyaati dadaal wejgeed waa inuu tasarufaa walaa yabyaxa waa inaanu yimin biduuni samani lmithli walaa bisamanin mu'ajalin lacag mu'ajaloo muddalana waa inaanu markaas ku iibinin ilaa an ya'dana lahu inuu idno fii daalika kaa mooyaane kulli dhammaantii an ya'dana ama an yu'dana in loo idmo lahu isaga fii daalika kulli kaa dhammaantii in loo idmo mooyaane fa in ishtaraa maciiban shay ceebaysan hadduu iibiyo oo yaraa warkiiyo shiraau iibsigiisa shay u dhuntay maaha ama ra'aa arkay shiraau ama yaraa warkiiyo shiraau iibsigiisa waa shay ceebaysan uu bareerayo taasa waa bannaayeen ee wain ishtaraa shay-an hadduu ibsada calaa anahu saliimin inuu bad qabo oo fakharaja shaygu baxa maciiban isagoo ceebaysan yani ceebuu ubo yani shay ceebaysanuu noqdaa laga wadaa habata lahu lkhiyaaru khiyaar ayaa u sugnaya wain ikhtalafa huwa wa rabulmaali hadday iskhilaafaan ninkii xoolaha lahaa wain ikhtalafa hadday iskhilaafaan huwa caamilkii iyo wa rabulmaali baa fi raddi bilcaybi ku celin ceeb lagu celiya ayay isku khilaafeen caamila ama cumila maa fihi maslaxa waxay maslaxadda iyo dantu ku jirto ayuunbaa lagu dhaqmi wain ishtaraa hadduu soo iibsado man yactiqu mid ku xoroobi calaa rabbi lmaali ow zawji rabbi lmaali ama kii xoolaa lahaa zawjkiisa iyo lamaanihiisa ayuu soo iibi bigayri idnihi lam yasixa ma ansaxayo labadan masaleba waxay xidhiidho leeyihiin addoommihii waana waxa yacni fiqi aan dee maanta aan oolin cidda ku dul xoroobaysaa waxa weeye waa waalidka asalka iyo furuucda ubadkiisa ama kuwii dhalay hadduu qofku milkiyuu yeesho waxaa la yidhaha waa ku dul xoroobayaan markaa aad yeelato ayay xoroobayaan oo yacni addoonkuuma noqon karaan waalidka iyo waalidkii aad dhashay midaba addoonkuuma noqonayo markaa wuxuu leeyahay hadduu soo iibiyo ninkii caamilka ahaa ee xoolaha loo dhiibay baa wuxuu soo iibiyey cid ku xoroobaysa rabulon aabihii oo addoona ama hooyadii oo addoona ama ilmihiisi oo addoona buu soo iibiyey ama wuxuu soo iibiyey zawji zawjka imika nin kale wuu noqon karaa gabadhana wuu noqon karaa gabadhiisoo addoonahayd buu soo iibiyey ama gabadh baa xoolaalahayd ninkeedii ayuu soo iibiyey halkaana waxaan kulmaynin milkulyamiin iyo nikaax baan kulmaynin oo hadda waa isqabeene haddii midkoodka kala yeesho guurkii waa fasaqmaya milkulyamiin yeelashadaas subay markaa isku qabayaano nikaaxi baa fasaqmaya markaa idan la-aan hadduu kii ku xoroobayay ku soo iibiyo ama saygii ugu soo iibiyo bicayni maalilqiraadi buugu soo iibiya lam yasixa ma ansaxayo leanna marka inuu kan ku xoroobayo usoo iibiyey qasadku dee xoolahan loogu dhiibay waxay ahayd inuu markaa dee wax wax laga faa'iidayo ribixle inuu helo tiina mu keenin masalada labaadna markuu dee ninkeedii soo iibiyo ama gabadha ninka gabadhiisii soo iibiyo dhib ayaa ugu suganoo guurka ayaa fasaqmaya markaa uma banaano markaa tasarufkaasi oo ma ansaxayo wa in ishtaraa hadduu soo iibiyo man yactiqu mid ku xoroobaya calaa rabbilmaali ow zawji rabbilmaali ama kan xoolaha leh saygiisii ama ninkeedii ama gabadheedii ee xaaski odaygeedii ama xaaskiisii u soo iibiya zawji rabbilmaal bigayri idni idan lam yasixa ma ansaxayo walaa yusaafiru ama walaa yusaafiru halkii ixtiyaadin ku cadafo ama walaa yusaafiru bilmaali la safri maayo min gayri idnin idan la-aan waa inaanu xoolihii safar iyo talaag iskala gelin fain saafara bilidni haddii idan ugu ugula safra idan faqad qiila waxaa layihi nafaqatu fii maalihi ayay ahaatee wa qiila waxaa layihi calaa qowlayni baato axaduma annaha fii maalihi wahaaniya annaha fii maali lmudaarabati mudaarabada xoolaheedii bay ahaatee wa ayu qadrin qadarkeeba yakuunu noqonaya fii maali lmudaarabati qiila waxa layihi azaayidu calaa nafaqati alxadari wa qiila waxa layihi aljamiicu dhammaan way noqonna waa layihi marka la negi yahay horta walaa yusaafiru bilmaali min gayri idnin maalkii safar la geli maayo oo xoolihii loo dhiibay haddaanu idan u haysanin oo aan markaa loo idmin waa inaanu magaaladaa kala safrina halkaasun waa inuu markaa dee wuxuu sii iibiye wuxuu soo ibsaduu ka yaraa xoolihii waa inaanu safrinin taasi waa mid leannao safarka waxyaalo fara badan ayaa ka yimaado oo dhacbaa ka yimaado oo dhibaatooyin fara badan ayaa ka yimaada oo safarku sidiisaba waa qidcaya gabal cadaabahoo dhibtiisa ayuu leeyahay min gayri idnin haddaba waxaa kaloo la isla waafaqsan yahayanaa qofkan xoolaha ka shaqaynaya inta uu negi yahay ee meeshii xoolaha loogu dhiibay uu ka shaqaynayo waxa la yaaliyo masaariibdiisa isaga isu qabaa isagu hantidaa ha dhowto markaa la xisaabtamo ee la lacageeyo ayuunbuu ribix iyo faa'iido wixii soo baxay nisbadu lahaa yeelanayaa haddaba waxay idhahdeen hadduu safro idan buu ku safray dee waxaa imanaya wax dheeraada oo iminka markuu masalan dee gurigii magaaladiisii joogay gurigiisuu hoynayay oo albeerka ma gelaynin gurigiisa wax ka cunayo hudheel wax kama cunaynin laakiin hadda markuu safro dee wuxuu u baahanayaa gaadiiduu raaco wuxuu u baahanayaa albeerka u galo wuxuu u baahanayaa cunto hudheel wax ka cuno ayuu baahanayaa marka wuxuu leeyahay hadduu idan ku safro faqad qiila nafaqatu fii maalihi isaga ayaa isu qaba kiil waa leeyahay oo ribix wuxuu dee ku mutay camal ayuu ku mutay markaa shay kale kuma mudanaya sida nagaadi oo kale haddii kale waxa meesha ka soo baxabada isaga wada qaadan oo kire iyo udheel buu qaadanayo cunto intuu ka ugu sarreeye galo qiil baa wuxuu leeyahay maya waa laba qowloo mid wuxuu leeyahay annaha fii maalihi waa xoolihiisa ka labaadna wuxuu leeyahay annaha fii maalin mudaaraba maya xoolahan mudaarabada ayaa laga bixinayaa qarashkaa liannu dee safarkan ayaa waxyaalaha ku keenay waxan markaa mar hadduu xoolaha dartoodna u safray waayn waa la siinayaa haddaba waxa isweydiin leh qadarkan la siinayaa ma wixii oo dhan ba mise waa wixii safarkani uu keenay uun wa ayu qadrin yakunu fii maalin mudaaraba qiila azaydu cala nafaqati اlxadar waar nafaqadan xadarka wixii ku kordhay ayuunbaa la siinayaa oo masalan dee cuntadu beelka isuu joogo wuxuunbuu cuni lahaa laakiin dee gaadiidka iyo raashinka iyo wixii raashin dheeraadah iyo wixii dheeraadahee ku soo baxay intii uu isticmaali jiray qarashkii uu isticmaali jiray wixii dheeraad ka noqda ee safarkaa dartii dheeraad u noqdu baa ayuubaa ayuubaa maalka la xisaabinaya wa qiila aljamiic qiilo wuxuu leeyahay maya dhammaan waa la wada siin waxaa la yaaliyo wixii intaa uu safarkeeya uu isticmaalayo waa la siin inta saa'idkaa ula siin waxoona waa la siin imaamu nawowi waxau markaa tasiixa hadalladan oo asawina uu ku raacayaa tadkiraha waana nafaqata alcaamil fii maalihi ayay ahaatay wa annahu idaa qulnaa bidaciifi haddaan qowlka daciifkaa qaadanno ee annahaa fii maalilqiraadi maalulqiraadka weeyaanaynu idhahno waa qowlkaasi waa daciifa falmuraadu azaa'idu calaa nafaqati alxadar nafaqadii xadarka wixii ka dheeraad ah un weeye waxa la siinayaa markaa wuxuu inoo xoojinayaa marka hore kow in caamilka lagu leeyahay oo ribixiisii u ay ka go-aysay maalka qiraadkaanay ka go-aynin haddiiba la yidhaahdo qowlkanaan soo raacno maye waxaa laga bixinaya maalulqiraad kale waa wixii nafaqada xadarka ka siyaadaahun waxaa la siinayaa dhammaan lama wada siinayo walaa yusaafiru la safri maayo bilmaali xoolihi min gayri idnin fain saafara bilidni hadduu idan kula safro faqad qiila waxalay in nafaqatahu fii maalihi ayay ahaatay waqiila waxalay calaa qowlayni weyn axadu annaha fii maalihi wati wahaani annaha fii maali mudaaraba bay ahaatay wayu qadrin qadarkeemaa yakunu fii maalin mudaarabati noqonaya qiila waxa la azaa'idu calaa nafaqati alxadari baa noqonaysaa wa qiila waxa la aljamiicu macnaha raasumaal baa laga bixinaya haddii maal mudaaraba laga bixinaya raasumaalkaa laga bixinayaayo yani way ka baxsan tahay ribaxa weeye wain dahara fi lmaali ribxun haddii xoolihii ribix uu ka muuqdo ribx ayaa muuqday fa fiihi qowlaani baa ku sugan axaduha ana alcaamila laa yamliku xisata ma mulkinayo ilaa bilqisma qaybid ayuunbuu ku mulkinaya fayakuunu ljamiicu lirabbi lmaali buu u sugnaa wa sakaatuna calayhi isagay kor saaran tahay walow an yukhrijaha min almaali inuu ka bixiyo ayuu leeyahay wahaani qowlka labaadna ana alcaamila yamliku xisata uminu biduhuuri ayuu ku mudan muuqashada wayajri waxaanu markaa ku dureerayaa fii xawlihi xawlkiisa ayaanu markaa ku dureeri ilaa annahu laa yukriju zakaata minuu kaa bixinaya qabla almuqaasabati kala qaybsiga ka hor sakadii kama bixinayo wuxuu sheekhu leeyahay xoolihii faa'iidaa muuqatay oo masala safar buu galayoo dee faa'iidaa soo baxday wuxuu leeyahay laba qowl baa ku sugan caamilku xisadiisa wuxuu mulkiyaa marka la qaybiyo marka yacni dee xilliga use lix bilood in la xisaa ama sanad ama ayaa lagu ayaa lagu ballamay marka la xisaabiyo ee wixii la wada lacageeyo ee ribixi halkaa istaago ayuu mudanayaa leannu qabla alqisma haddii uu muto dee shariik buu noqonayaa oniga rabulmaalka ayuu shariik kula noqonayaa waxaana la doonayaa intaa wixii khasaare yimaado in laga kabo ribix ayaa laga kabayaa oo raasmaal noqon maayo markaa dhammaan waxaa iminka wada leh ninkii xoolaa lahaa ayuunbay xisaabsan tahay sakadiisana isagaa lagu leeyahay sida raasumaalka sakadiisuba u saarantay ayaa ribixa sakadiisuba u saaran tahay waxaanu leeyahay inuu xoolahan ka bixiyo leannu waa milkigiisii markaa ma raasumaalkaa laga xisaabinayaa cilaaqan waxa li raasumaalkaa laga xisaabinayaa zakadu raasumaalkaay noqonaysaa iyo mee ribixa oo khaasa ayay noqonaysaa iyo mee zakada asalkuna asalkaay noqonaysa zakada ribxo ribaxa ayay noqonaysaa intaba waa layihi qawlka labaadna wuxuu leeyahy ana alcaamila yamliku xisatahu minhu biduhuur muuqashada uu muuqdo ayuu markaa ku mulkinayaa sidii markaa dee ninkan xoolaha lah oo kale wayajri fii xawlihi sanadkiisa markaa uu dee muuqday ayaana sanadkiisi u bilaabmayaayo qaybta uu isagu yeeshay ee u go'day ee u muuqata xawlkiisuna xilligaas u dureeraya u go-aya oo xilligaasu xawlka u bilaabmaya ilaa annahu laa yukhriju zakata minhu qabla almuqasara laakiin wuxuu bixinayaa uun marka ay qaybsadaan ayuu sakada iska bixinaya xawlkiina isaga wuxuu u bilaabmaya xilligaa uu ribxu muuqday qowlka horena wuxuu leeyahay yani maaliga ayaa wadalo iminka ninkani waxba kuma laha zakadana maaliga ayaa asalka la bixinaya leanna waxay leeyihin aanu u bixinaya qabla almuqaasaba ribxu waa wiqaayada ra'si lmaal xaqii rabulmaalka ayaa ku tacluusanoo laguma tasarufi kara isagoon idmin inuu markaa ka bixiyo oo hanti kale ka bixiyaana ayadana bidu furan weeye oo hanti kale wuu ka bixin karaa hadduu hantigalu leeya caamilu ka bixiyo wuu leeyahy laakiin tan laguma tasarufi karo innagaase masalan dadkeena shaqeeya ee masalan in badan oo hantida loo dhiibaa safar walba waxoogay bay markaa wixii ay ka arkaan bay goosanayaan dabeete hadhowta marka la is yidhaahdo bal meeshii xisaabiya dee waxa soo hadhayo un dayn iyo wax halaayo iyo ninkana intiirada ugu maciidba dhowrkii boqol ee dollar ee soo baxayba isagaa markii horese la fuqay oo faa'iida ahaan u qaatay markaa taasoo kalena waa arrin qalada waxaa da waxaan inuu isku jiro lagu wada shaqeeyo markaa la xisaabtamo ayuunbaa markaa la bixinaya dee la kala qaybsanaya wain dahara fi lmaali ribcun hadduu ka daahiriba fii qowlaani baa kusugan axaduma ana alcaamila laa yamliku xisata uma mudanaya ilaa bilqismati qaybin mooyaane wayakuunu ljamiicu lirabi lmaali buu u sugnaanaya wa zakaatuhu zakadiisuna calayhi ninka rabulmaalka ee xoolaha leh ayay markaa u sugnaatay oo korkiisa ahaatay ribix o dhanna isaga ayaa hadda wadale walow an yukhrijaha min almaali inuu ka bixiyana wuu leeyihi wahaani qowlka labaadna alcaamila yamliku xisatahu minhu wuxuu ku mulki biduhuuri wayajri waxaanu doonaya fii xawlihi oo ribxiisaasi sanadkii hadda ayuu u bilaabmaya ilaa annahu laa yukhriju zakata minhu ka bixin maayo qabla almuqaasabati kala qaybsiga ka hor wallahu aclam